wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka a c c khatum oo ay weheliyeen qaar ka mid ah wasiirada maamulka xildhibaano iyo maayarka caasimada ayaa si wada jira xariga uga jaray dhismaha warshad cusub oo soo saari doonta isbuunyada warshadan oo loogu magacdaray tabaaraga ayaa laga hirgeliyay magaalada laascaanood waxaana fikirkeeda lahaa ganacsato soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ku nool faarax maxamed cajib oo ka mid ah ganacsatada hirgeliyey warshadan ayaa ka waramaya adeegyada ay qaban doonto warshaduhu sidaad ogtihiin waa halbeeg lagu cabiro ummadaha horumarkooda waddankii warshadaysan waxaa la yidhaahdaa waa waddan warshadale oo horumarsan waddankii aan warshado lahaynna waxaa la yidhaahdaa waa waddan aan horumarsanayn halbeegga guud adduunka halkaasay ka joogaan si guud warshaduhu sidaas weeye warshaddan isbuunyada tabaarag ee laascaanood waxay tahay waa jawaab ka dhalatay baahida isbuunyada kadib halgankii adkaa ee ka dhacay gobolladan ee dadka gobolladanihi ay aayaka talintooda ugu istaageen wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka a c c khaatumo daahir cabdirasaaq ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan ganacsatada maalgashiga ku sameynaysa deegaanada a c c ka wasaarad ganacsi ahaan dowlad goboleedka a c khaatumo waxaannu diyaar u nahay idinkala shaqaynaynaa soo dhowaynaynaa dhiiri gelinaynaa ganacsatada iyo maalgashadayaasha u heelan inay maalgashadaan deegaankooda waa ula fududaynaynaa welibana maanta dee waan wada joognaa ilaahay mahaddi weeye wasiirka howlaha guudoo jooga maayarkiioo jooga muddo waaba ku taamiya waxaan lahaa mar haddaad maanta wada joogtaan waxaynu u baahan nahay dhul warshadeed oo ganacsatadeenna markay yimaadaan aynu odhan karayno maadaama dhulkuu qaali yahay dhulkiina waannu idiin haynaa hantidiinna halkan ku maalgashada si kastaba bilooyinkii lasoo dhaafay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxaa ku soo badanayay maalgashiga ay ku samaynayaan qurbajoogta deegaanka